إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim salaamu ullaahi calaykum kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan saakay waxa aad ku maqli doontaan diyaaradaha dowladda kenya ayaa duqeymo ka geystay xalay degmada ceelcad ee wilaayadii islaamiga ah ee gado halkaas oo ay ku dileen laba qof oo rayid ah howlgallo gaar ah oo isugu jira dil iyo qaraxyo ka dhan ah ciidamada dowladda federaalka iyo askarta xarakada shabaabul mujaahidiin ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa habeenkii xalay la weeraray askarta uganda ee haysata degmada janaali iyo deegaanka nambar lixdan ee gobolka shabeellaha hoose fagaaro ku yaala gobolka hiiraan ayaa lagu toogtayay nin allaah u gafay iyo mid kale oo ka barbardagaalamayay shisheeyaha kadib markii ay xukuntay maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada hiiraan askari kasoo goostay dowladda federaalka ayaa isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان saakay waa sideedii tobanka bisha dulxaja sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada diyaaradaha dowladda kenya ayaa duqeymo waxaay ka geysteen xalay degmada ceelcad ee wilaayadii islaamiga ah ee gado halkaas oo ay ku dileen laba qof oo rayid ah wararka saakay inaga soo gaaraya magaalada ceelcadde waxaa ka waramaya mahad haye mahad maxaa ka cusub magaalada ceelcadde diyaaradaha dowladda kenya ayaa habeenkii xalay magaalada ceelcadde ee gobolka gado saacaddu markay maraysay toddoba saac waxa ay ka geysteen duqeymo ay ku waxyeeloobeen dad shacab ah islamarkaana ay ku burburtay hanti fara badan oo ay guryo ka mid yihiin waxaa la sheegay ilaa iyo afar gantaal in ay ku turtay magaalada bartamaheeda waxaana ku shahiiday laba qof oo kale ahaa nin oday siddeetan jir ah oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi islamarkaana muddo fog ku noolaa magaalada una dhexeeyey gurigiisa iyo masaajidkiisa sida ay sheegeen dadka aqoonta u leh sidoo kale waxaa ku shahiiday nin kale oo muruqmaal ahaa islamarkaana ka mid ahaa ee shacabka magaalada kaasoo la sheegay inuu gantaal ku haleelay ee goor uu ka baxay gurigiisa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay xaaskii odagii siddeetan jirka ah ee duqeynta ku shahiiday iyo carruur uu isagu dhalay maadaama gantaalada qeyb ka mid ah ay ku dhaceen ee gurigiisa intaasi waa xogta hordhaca ah ee laga helayo ee duqeymahaasi xalay ka dhacay ee magaalada ceelcadda ee gobolka gado waxaana la sheegayaa in dadku ay isla habeennimoba ka barakaceen guryahooda maadaama ay duqeyntu ahayd mid aan loo meeldayin oo ku dhacday guryo fara badan hase ahaatee u allah subxaanahu watacaala ka badbaadiyey dadkaasi mid ka mid a ehelada ninka muruqmaalka ah ee ku shahiiday duqeyntaas ayaa u waramay warbaahinta islaamiga ah magacay waxaa waaye caalam dahar isaaq xeelcadda diyaarad dugoyte fiidiyadan dugoyte diyaaradda kenya waaye marka anuuna masaakiin ahaane dad umurumaal ahaane lankooa nokashaydi may malana kenya walana falkaadugondonkirneeb bilaalmelnindeerto eshalena dadkan dileen waa shacab oo dad shacabe waaye ka eedii eeda maan lanaa kenyaatige intii un faren indirno sadii wadoobunkirneeb almelnindeerta eshalena magaciisu may waaye miskiin oo lare waa nimanka murumaal waaye masaakiin waaye hamaalidaay markaas kadabacad gurigiisa ku bahi ilaaga degtiisiiyo guri oon dhow eeseeda meela ka sheegi ma maleena mar kenya tega intii fareen indiri coose dedegayna unanka baagna intaasaa ka koobeen sidoo kale waxaa duqeyntan ka hadlay garaadka beesha reer garaad oo lagu magacaabo garaad maxamed garaad sheekh maxamuud garaad sheekh cabdulaahi wuxuuna sheegay in dadka la beegsaday ay ahaayeen dad shacab ah islamarkaana aysan ku lug lahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay waxaan ka baryanaa inuu naxariisto dadka shuhadada ah ee sida dulumka ay ku laayeen diyaaradaha cadowga ilaahay naxariista jannadaha ka waraabiyo ehelkoodina samar iyo imaanaha ka siiyo run ahaantii waxaa meesha ka dhacay maantay waa dulmi weyn oo ummadda islaamka lagu hayo dad shacab ah oo musaalimiina oo hurda ayaa la duqeeyey waxaan hadda dul taaganahay meydkii oday siddeetan jir ah oo la yidhahda cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi sheekh cali oo dad macruufa oo magaaladan ceelcadde macruuf ka ah nin islaama oo mu'mina oo khayrka ka shaqeeyuu ahaa dad kale iyo ehelkii odaga waa dhaawacmeen xaaskiisii iyo carruurtiisiina waa dhaawacmeen sidoo kale wuxuu dadka muslimiinta ah ugu baaqay inay dowladda kenya uga argudaan dadka muslimiinta ah ee ay ku laayeen magaalada ceelcadde insha allahu dadka islaamku waxaan rajaynaynaa inay gacmahooda ay uga aargoosan doonaan haddii alla idma cadowgaas soo doonanaya iyagoo hurda oo dhibaataynaya oo waayeelada iyo carruurta raynaya gurigii uu deganaa sheekh cabdiraxmaan allah u naxariista ee guud ahaan buu u burburay guryo badan oo kale baa burburay hanti fara badan baa ku burburtay intaan aragnay ilaa afar gantaal baa la sheegay inay magaalada ku dhufteen bartamihii magaalada iyo guryihii degaanka iyo dugsiyada qur-aanka magaalada ku dhex yaalay dhibkaasaa dhacay bay ahaayeen dad shacaba oday siddeetan jira oo magaaladii kontonka sano lixdanka sano ku noolaa dhex joogay oo masaajidkiisi iyo gurigiisa meel ka fog baan tegin iyo carruurtiisii oo ku dhaawacmay ninka kalena nin macruuf oo asaguna magaalada reermagaalka u ahaa oo dhallinyaro ahoo shaqaysta wax shabaab innaba ha yaraatee lugaho ay ku lahaayeen ma jirin dadkaas dhibaatada u gaarta intaasi waa xogta hordhaca ah ee aan ka helayno duqaymahaasi haddaba wixii kusoo kordha duqayntaasi ka dhacday xalay magaalada ceelcadde ee gobolka gedo ee wararkayna iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan insha allah
jasaaka allahu khayran howlgallo gaar ah oo isugu jira dil iyo qaraxyo ka dhan ah ciidamada dowladda federaalka iyo askarta xarkada shabaabul mujaahidiin ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda warkaas iyo war kale oo la xiriira yugandes ka haysta degmada janaal iyo deegaanka namber lixdan ee shabeellaha hoose oo xalay la weeraray waxaa faahfaahinaya hashim howlgallo kala duwan oo ka dhanaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayay xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka fuliyeen gobolada banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ku bilowno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan xalay lagu dilay tabeelaha sheekh ibraahim ee ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa magaciisa lagu soo gaabiyey fanax waxaana raggii ka tirsanaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dilka u geysta askarigaas ay ka furteen qori oo ku hubaysnaa isla gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda taleex ee degmada hodan howlgollada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xale ka fuliyeen gobolka banaadir waxaa sidoo kale ka mid ahaa qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa ka soo baxay deegaanka ceelasha biyaha waxayna ku sii jeedeen magaalada muqdisho balse markii ay marayeen deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa haleelay qarax loo diyaariyey qaraxan ayaa waxa uu haleelay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay howlgollada ka dhanka xubnaha dowladda federaalka islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgalo gobolka banaadir ayaa sii kordhaya laba maalin ka hor ayay ahayd markii tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo laga furtay qorigii uu ku hubeysnaa dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xala weerara ku qaadeen qaar ka mida fariisimayaasha ciidamada shisheeye kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha gaar ahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen deegaanka lamber lixdan halkaas oo lagu weeraray difaacii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen xere sidaas oo kale ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose fagaaro ku yaala gobolka hiiraan ayaa lagu toogtay nin allah u gafay iyo mid kale oo ka barbar dagaalamayay shisheeyaha kadib markii ay xukuntay maxkamadda walaayadii islaamiga ee hiiraan cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar
fagaare ku yaalla magaalada booqa qable ee gobolka hiiraan ayaa shalay gelinkii dambe lagu toogtay xasan meeris ibraahim oo loo yaqaan xasan buraale kana mid ahaa maryaanta macuusleyda ee la safan dowladda federaalka ah iyo cabdi cali ibraahim oo allah subxaanahu wa tacaala caayey mid ka mid a qudaadda xarakada shabaab almujaahidiin ayaa sheegay in nimankan ay qirteen arrimaha lagu soo eedeeyey intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay xasan meeris ibraahim loo yaqaana xasan buraale wuxuuna ku jawaabay sidan waa sax in aan ka tirsanaay macaawisleyda joogta degmada jalalaqsi dhanka qoracsin waxaan ahayn soddon qof waxaana si toosa u hoostegi jirnay ibraahim madooba oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada jalalaqsi aniga oo weli ciidankii ka tirsan ayaa gacanta la iigu soo dhigay eedaysanaha labaad cabdi cali ibraahim da'diisuna tahay saddex iyo labaatan sano jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu caayay allaah jawaabta eedaysanaha labaad cabdi cali ibraahim wuxuu ku jawaabay sidan waa sax in aan caayay allaah qaadiga ayaa sheegay in intaa kadib ay maxkamadda u caddaatay in nimankani ay ku dhaceen fal riddanimo ah ayna dil toogasho ah ku xukuntay xukun intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay eedda lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo ahayd mid khilaal ah una bandhigtay shareecada islaamka maxkamaddu waxay xukuntay sidan kow falka ay ku dhaceen inuu yahay mid riddo ah labe in lagu fuliyo xukun xadduriddo ah kaas oo ah dil toogasho ah qaadigu waxa uu ka warramay maraajicda loo cuskaday xukunka ay rideen xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda waxaana loo cuskaday maraajicdan kale ah almaraajic kow qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaara awliyaa أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم لبي قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سدح قوله صلى الله عليه وسلم من بدل الدين فاقتلوه رواه جماعة إلا مسلما قال إمام إسحاق بن الراهوي أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله وبالله توفيق intaa kadib ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa fagaaraha buqaqable ku yaalla waxay ku toogteen xasan meeris ibraahim xasan buraale iyo cabdi cali ibraahim iyadoo dadweynuhuna ay takbiirta ku dhawaaqayeen haddana waxaan gudagelaynaa fulinta iyo tanfiidka الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
maxkamadaha islaamiga ee ku yaalla walaayadka islaamiga ayaa waxa ay fuliyaan xukunno loo cuskado shareecada islaamka arrintaas arrintaas oo ay ka caroodaan dowladda federaalka ah maamul goboleedyada iyo shisheeyaha la baxay beesha caalamka iyo wixii lamid ah
warkan dhegaystayaal saakayg waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan askari kasoo goostay dowladda federaalka ayaa isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waryamahad ayaa mar kale faahfaahinaya
awees maxamed cabdinuur waa askari ka soo baxay ciidanka maamulka loogu yeero koonfur galbeed wuxuuna isku soo dhiibay wilaayaddii islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo kusoo bandhigtay deegaanka kunyo barow wuxuu ka waramayaa sidii ugu biiray askarta koonfur galbeed iyo ciddii ka dambeysay inuu ka mid noqdo anoo maqay aweys maxamed cabdinuur madwaalulle kasaa jamaal mayskii dhawaadayay walaalahayn sharaf leh sii ki dhawaayeen soo dhawaantii gebgebis ku balaala-inta sharafka joogna i maxale ilaahay salki maadiy alxamdulilaah halkayga baraaw daraawish koonfur galbeed waxaan ka tirsanaa ninka la shaqeynaya nuur karkaar ilaahay haggiisaa usoo nagta diintiisaa usoo laabta astaafle ahay wal nicm ee aan ka haysanay ma lahayn nan la dhaha iwiis aab abtiga ah iyo ka tashkiiliyey ku aqbal hadda ilaahay diintiisa ilameed oo hanuun aabkii kooy ma i dhehey do iyo habaar mid dooro do fadaay do-ooda ku aqbal soo nagada wadankiiska nagada sidoo kale wuxuu baaq u diray askarta kale ee ku hartay halka uu isagu ka soo baxay isagoo intaas ku daray in qoraygii uu la yimid loo lacageeyey haa haa hub waa la imaada qoraa la imaada qorigii aa ka cohaya alxamdulilah walaala waa ilaaqayaan waa ii soo dhawaayaan si sharaf leh ma i dardaaranayo alas ku bahan hadaa ifraafried kaa gaalkaa oo shaata ka jira shaata murtod qaadad ala reegelo isku haro diintitios inagadan alla soo nagadan diintitiyo ilaahay kii haggiis inagadan wadanka kii isku koyin soo aslaanan si sharaf la iska jalan marar badan ayaa waxaa wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose isku soo dhiibay askar fara badan oo ka soo baxay dowladda federaalka iyo maamulka uu hogaamiyo lafta gareen
warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon dhegaystayaal waa inaga intaa